Dhallinyaradan oo ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada baladeyna ayaa markii hore ka shaqayn jiray dhismaha guryaha dhagaxa ah, waxaana hadda soo wajahday shaqo la'aan baahsan kadib markii ay yaraadeen dhismaha guryaha. Waxa ay hadda noqdeen kuwo iska jooga guryaha maadaama magaalada badi ay yaraadeen guryihii la dhisi jiray. Qaar ka mid ah dhallinyaradan oo la hadlay raadiyo Beela ayaa codsaday in shaqo abuur loo sameeyo.
Wadaala Cabdi Weli Maxamed waxaan codsanaynaa in shaqo abuur noola sameeyo waxaan qabana ma lahataa xaafadda iska joognaa saanaan baagamowda siibanahay waxaan qabano aan ka shaqeyno in noola sameeyo shaqo abuurtaas aan codsanaynaa shaqa waan ka shaqeyn jirnay laakiin hadda magaaladaaba iska soomae indhahayba isku haystaa shaqo waa shaqaysan jirnay sida faryaamada oo kale oo shaqa dhagaxaan ka shaqaysan jirnay hadda soo buudadii aan baleeyan baan bale helayninba marka sidaasaan isaga joognaa xaafadda xaafadda iska joognaa waxaan ka qabana ma lahan inaan shaqo abuur noola sameeyo aan codsanaynaa Shaqooyinka aad qaban kartid maxaa ka mid ah haddii shaqo abuur lagu sameeyo?
shaqooyinka aan qaban karno sida faryaamada oo kale sida sida mataqaanaaye shaqa dhagaxdii waxaas unbaa ka shaqaysan jirnaa hadda wax kaloon ka shaqaynaynaa naqaano ma lahan waxaan ka codsanaynaa inaan nala soo gargaaroon wax nala qabto sidaan doonayno noola sameeyeen shaqo abuur inaan noola sameeyeen ilaan hadda waxaan qabano ma laha sooma magaaladan ayadaaba iska ah si kale wax laga qabanaya ma jirto marka inaan shaqo abuur noola sameeyo ka codsanaynaa ayada shaqo abuur noola sameeyo noola soo dhaqsado waxaa codsawaay inaa inaa kaamka lagu soo gargaaro oo wax weliba loo keeno jeclaanayan shaqo abuur in noola sameeyo Shaqooyinka aad qaban kartid maxaa ka mid ah haddii shaqo abuur lagu sameeyo?
shaqada qaban karo faryaamo ha ahaato wax kasta ha ahaato faryaamo ha ahaato wax kasta ha ahaato waa qaban karnaa baagumoota lay jirto xaafadda lay iska joognaa shaqo kalena oo qabanaa xaafadda lay joognaa bas ayaantaa baagumoota lay marka hore roonay Kaamamka barakacayaasha ee magaalada baladeyna ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo markii hore ahaan jiray xoogsato balse hadda la daalaa dhacayo shaqo la'aan baahsan.